mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ee degto ee dalka etoobiya ayaa shalay xiray xabsigii magaalada jigjiga ee lagu magacaabi jiray jeel ogaadeen waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in loo bedeli doono museum ama matxaf loo daawasho tago maxaabiistii ugu dambeysay ayaa la sheegay in halkaasi laga sii daayay shalay haddaba waxaa horey xabsigaasi ugu xirnaa jiray siraaji aadan xasan oo loo yaqaano siraaji shalaqbeen oo ku dhowaad shan sano ku xirnaa waxaana uu waramay maxamed cabdi xasan
halka waxaan ku xidhnaa hadda markii hore wakti hore lay qabtay waa jirta oo sanad xidhnaa laakiin marka dambe hadda waxaan xidhnaa saddex sano iyo sideed bilood baan xidhnaa marka horena marka horena sanad baan xidhnaa eedaadu maxay ahayd wallahi markaa horena wax lagu eedeynaya ma jiro shaka un macnaha mataqaanaa xukuumaddaad neceb tahay iyo qaabsocodkayga ma jeclidun bahay markaa horena markan kalena waxaa laigu eedeynaya website la yidhahdo faalma furinba inaan wax ka qoro qaab noocaasa bay ahayd iyo xubnihii guddiga fulintaha ee waktigii iskhilaafay ko iyo tobankii xubnada guddiga fulintaha iskhilaafay toddobana dhinac martay afarna dhinac martay ayaad markaa toddobadii xagga madaxweyneha kasoo horjeeday baa taageero ahayd oo taageersanayd bay ahayd waan gartay marka ma waxaa lagu eeday inaad wax qori jirta aduu labadaa qodob bay ugu eedeynayeen mataqaanaa in mataqaanaa xubnaha aan la safnaa oo mataqaanaa aan la saaxiib la ahaa iyo inaan mataqaanaa websiteka la odhan jiray farmafurin amba d dot not aan ku qori jiray adigu xil maxaad ka haysay markaa lagu xidhayo maamulkii dowlad deegaanka ani markaa waxaan ahaa isku duwa xafiiska caafimaadka qaybta cudurrada faafaan ahaa mataqaanaa dowlad deegaanka soomaalida waan gartay bal say wax u dhaceen markii lagu soo qabanayay haddaad ii sheegtay wakti dambe habeen badhkii wakti ay tahay labadii mataqaanaa dambe ama sideedii sidaa waktiga mataqaanaa etoobiya loo kaateynku yahay ayaa la iisoo daatay gurigayga weyne ganjeelka ayaa mataqaanaa gaadi hardi tooba turuskiisa lagu soo dhuftay albaabkiibaa kala furmay marka gurigii gudaha unbaa waxaan ka war helay muraayihiisii oo soo daatay oo qori shuba lagu soo dhuftay kabacdi gurigiisasa laygu soo daatay waan gartay kadibna kadib guriga albaabka markay isugu soo igu soo jabiyeen waa soo baxay aniga ciyaalkaygii baa isku safnay sooshku igu qabtay markaa soo baxa buu igu yidhi kadib markaa soo baxay markaa wuxuu yidhi laptopkaadi iyo mobilekii ken uma laptop mahaya baan ku yidhi adigu marka gurigaygii bay baadheen waxba way ka waayeen laptop marka mobilkii bay iga qaadeen kadib markaa gaarigii mataqaanaa qabaala ayaa laigu riday kadib markaa adigu mobil yaroo kaleo xaafad kale iga yaalla bay yidhaahdeen mataqaana waa inaad keento xaafad kaleo guri qodobaha oo aan geli jiray baan halkaa aan laysii mariyey mobilkii baan uga qaaday kadib jeelogaadan baa sidaa laigu geeyay habeennimo waa gartay marka eedaha lagu jeedinayo inaad wax ku qori jirtay website-ka aad magaciisa sheegtay iyo inaad ka soo horjeeday labadii garab ee kala jabay fulinta oo dhinaca madaxweyne aad ka hor timid adu maad samaysa wallahi waxba ma qori jirin anigu waxaan ahan qof muwaadina oo shaqadiisa un iskaga xirfadla caafimaad baan iska ahaa shaqadiisa umaan iskaga ekaa siyaasadna ma gelaynin laakiin kollay dee qalbiga waxyaabo badan oo saluugi karta oo dhibaatooyin way jiri karaan marka waxay ahayd un wax mataqaanaa qasad qalbiga uu mataqaanaa madaxweynuhu iska dhaadhicinaya in qaab socodkiisa aana taageeraynin laakiin waxaan ku jirana ma jiro wax caddayn oo laigu hayana ma jirin haba yaraatee waan garta haddaynu u nimaadno jeel ogaadeen gaar ahaan saddexdii sano iyo sideeddii bilood ee dambe bal waxyaabihii aad la kulantay haddaad noo sheegtid wallahi habeenkii markii halkaa layga qaaday horta markiiba fig baa laigu taagay markiiba waxaa laigu yidhi waa inaad keento basswordkii faatma firinba waa lagaa rabaa madaxweyneha laftiisaa soo hadlo yidhi ninkaasaa basswordkii haya waa caawa inaad ka shaqaysataan askar baa lai soo fayliyey marka mataqaanaa bacba afka iyo madaxa lai geliyey basbaas baa laigu shubay koox waxaa lai sameeyey mataqaanaa cidiyaha la baxda oo dadka xagata wejigaa laiga xagtay tab baa laigu shubay gidibkaa laigeeyey waxaa laigeeyey habeenkii dambe meesha magaalada xaarka lagu daadiyo marka dhibaatooyin fara badan baa soo maray marka aniguna waxaa soo istaagay anigu websiteka waxna kuma qoro basswordna ma hayo kabacdi waxaa dhacday in mataqaanaa askar la ii fayliyo oo madaxweynuhu laftiisu yidhahdo ninkaasoo cabaadaya ha la ii soo duubo marka anigoo cabaadaya la duubay kabacdi markii loo geeyey wuxuu yidhi kuma qanci karo habeenkii dambe istaafka madaxweyneha khaaska la ii soo diro oo sideed nin ka kooban haye marka anagoo toddoba nina aniga iyo khabiir cabdiraxmaan halgan xasan cabdixukun cali dugbeed xaaji mataan iyo khaliil xaaji ayaana la qaaday waxaana la geeyey meel lagu soo daadiyo xaarka magaalada oo mataqaanaa jibriga cusub ka dambaysa annagoo figaysan oo caguna beransan yihiin oo fi ku taagan muddo laba saaca halkaasaa marka habeenkii oo dhan mataqaanaa xaarka nala cabsiinayey nala figaynayey waa laidin tooganayaa waa inaad xog keentaan baana lagu lahaa mar walbana daqiiqa daqiiqadii isagaa loola hadlayay maogta oo naloo duubayay maogtahay marka dhibaatooyin fara badan baa nagu soo maray meesha waan gartay saddexdaas sano iyo sideeddaa bilood mar ay arrintu idinka yara dabaacday ood nafisteeni ma jirin ma jirta wallaahi inaan caddeeyaan jeclahay wixii runana waan sheegaynaa bishii dir bishii shanaa shan iyo labaatankeedii ayaa waxaa meesha la keenay commission cusub nin la yidhaahda nusariq oo ahaa cornelio bolisa marka ninkaa waktigii la keenay ayaa noogu horreeyey nafis ninkaasi waxyaabihii joojiyey waxaa ka mid a dilkii iyo dadka xaarka lagu shubayey caqabadii basbaaskii bacgelintii axmuqdaradii meesha ka joog ka jirtay buu joojiyey markaasaa nefisnay markaasaa noogu horreysay in lixda habeenimo wixii ka dambeeya aan seexan karno awal hore seexad ma jirin ma lulmoon lamaada lulmoon karaynin cid lama wada hadli karin suulida xitaa xor maadan u geli karin ninkaasa yidhi markaa maxaabiista wada sheekaysan kartaa wada hadli karaan booqashadana shan iyo tobankii cisho mar baa lasoo booqan karaa nefis markaasaa noogu horreysay intii ka horreysay citaabun baan ku jirnay ninkaa magaciisa igu celi mas-uulka aad sheegtay ninka waxaa la yidhahdaa nustaqiq baa la yidhahdaa magaciisa kalena aada uma sii aqaano laakiin waa nin caanan oo nustaqiq baa la yidhahdaa waa commishinka cusbaa xasan dheere lagu bedelay waa nin mataqaana la yaqaano waana jeclahay saddex nin baa inaan halkan uga mahad celiyaan jeclahay oo dadka jeelka wax ka qabtay ama rabay inay wax ka bedelaan ninkaasaa kamid a oo mataqaana marka anagu aan kusoo gaarnay laba nin nagu horreysana way jiraan nin waa ninka la yidhahda maxamed cabdi muusar oo maxaabiistu aada uga mahad sheegato ninka kale meesha damca inuu wax ka qabto laakiin markii dambale wixii uu ka qabtay daraaddeed looga qaadayna waa ninki la ohan jira jamaal dheere marka cid wax rabtay inay wax ka qabato saddexdaa ninba waxay ku dhinteen waxay ahayd maadaama ay rabeen inay jeelka wax ka bedelaan saddexdaa nin maxaa ku dhacay iyaga oo taariikhdooda xagee ku dambeysay saddexaadna hadda jamaal dheerna wuu joogaa maxamed cabdiwasarna hadda waaba taliyaha guud eliyu booliska ninkaasi ku-xigeen buu meesha ka noqday marka wuxuu isku dayay inuu meesha wax ka bedela gaajadii iyo dhimashadii iyo inuu ka hadlo oo dadka yidhaahdo waa las mataqaanaa waa in caanal iyo waxyaaba la siiyo marka waaba la dacayo waxaa la yidhi nimankii mataqaanaa oon laftahay nabadiidkaabu ninkii u doodaya u rabaa inuu nooleeyu nafaqeeyo sidiiba shaqada lagaga qaadayba nustariiqna mustariiq hadda isagu qaabkan dambe unbuu systemka unbaa ku dhex dumay laakiin mataqaana isaga laftiisu isbedel wuu keenay laakiin isaga isbedelkiisu mid etoobiyadan guud la jaan qaadayo buu ahaa laakiin waxaan aad ugu farxsanayn da in isbedelka laftiisu isagu la jaan qaado ciddii noogu horreysay ee na fadhiisisa ee layidhi way nasan karaan lama dili karo lama garaaci karo mataqaanaa xaar laguma shubi karo ninkii noogu horreeyey ee nolol noogu horreeyey ee ehelka iyaga inaan aragno shan iyo tobankii cishaba mar booqasho lagu xisaabtami karo ninkii noogu horreeyey ee noo furay buu ahaa hadda adigu maxaad dareemaysaa xilligan la joogo wallahi waxaan dareemayaa mataqaanaa dee dadkaygii inaan dib usoo noqdo hawada anigoo ka maqan muddo afar sana ah waad garan kartaa waxaad dareemi karto inaan dadkaygii hawada la qaybsado waxyaabaha noogu daraana waxayd hawada inaan dadkaygii la qaybsano inaan ehelkaygii arki karno farxad guud baan dareemayaa iyo isbedel wanaagsan waxaa kaloon aada uga xumaa maxaabiista mataqaanaa dulmiga iskaga xidhnayd ee kufsiga iyo dilka lagu eedeynayo anagu xoogaal aan ka nahay oo meesha iskaga xidhnayd oo iyaga laftooda hadda badankoodii lasii daayey inta ka hadhayna waxaan jecelnahay in si nidaam inta loo galo wixii dembile waa la yaqaanaa waa la iswada yaqaanaa wixii kalena in lasii daayo goorma adiga lagu soo daayey exactly qiyaastii exactly hadda bil iyo waxaan joogaa unba mataqaanaa adigu bil mataqaanaa laba bilood oo dhadhowun baan hadda anigu mataqaanaa bil iyo waxoogaa baan mada ayaa dibadda joogaa maamulka ma ka hordhacay august baa lasoo daayey maamulka ma ka hordhacay mise wuu u kaa dambeeyey wallahi ilaa laba cisho oo ka hor ayaa intuuna dhicin laba cisho ka hor baana lasoo daayey marka isaga laftiisaaba anaga nasoo daayey isaga laftiisa la qaadanay muddo labiyo toban saacadood oo gurigiisa nagu hayso intaana la hadlayay kaasi waxa uu ahaa siraaji aadan xasan oo loo yaqaano siraaji shalaqbeen oo muddo shan sano ah ku xirnaa xabsiga jeel ogaadeen ee magaalada jigjiga kaas oo ay shalay xireen mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ee ethoobiya waxa uu u warramay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere